muddo toddobaadyo ah magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa go-doon ugu jirta daadad ka dhashay fataxaad uu sameeyey webiga shabeelle taasoo sababtay inay xirmaan wadooyinkii muhiimka ah ee magaalada soo galayay iyo kuwii ka baxayay saameynta dhaqaale ee fataxaadani ay ku sababtay magaalada ayaa waxaa warbixintan ku eegaya nuur xasan nuur in kasta oo aanan weli la sheegin dad ku dhintay haddana fatahaaddan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khatarta badnaa ee uu webiga shabeelle u geysto magaalada jowhar iyo deegaanada u dhowdhow gaar ahaan kuwa kulaala webiga jiinkiisa gudoomiyaha magaalada jowhar cismaan baarey oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay tahay mid daran loona baahan yahay iskaashi si loo joojiyo fatahaadda buqdii baarey ka soo baxday waxay hadda taagan tahay inay dhibaatayso tuulooyin badan sida garaashka koonko iyo maxaa la dhihi daanyarey iyo waddadii isku xeraysay gobollada dhexe iyo muqdisho marka waxaan leenahay waxaan ku dhex jirnaa xaalad aad u xun waxaan leenahay ilaah hanaga najeeyo waxay u baahan tahay iskaashi gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan ayaa isna sheegay in fatahaadda aysan keliya xirin waddooyinka magaalada soo gala balse ay sidoo kale qaadeen dhulbeereed baaxad weyn islamarkaana barakiciyeen tuulooyin magaalada u dhowdhow
meeshaan degmada jowhar aad iyo aad ayay maarata maanta waddooyinkii soo gelayay hadday tahay midda xamar ka imaaysa hadday tahay midda maaragtay ma hadday aadaysaba labadii waddaba waxaa isu maray buqdi ka soo baxday baarrey dhulka ay soo martoo dhan ama ha naqato kuwa mahadaay ama midda hadda jowhar ka baxda ha naqato kulligood waxay saamaysay beero dalag ku yiilayay saamaysay tuulooyinkiina go'doonay gelisay marka waxaan rajaynaynaa in dadka bulshada degan ee gobolka shabeellaha dhex gaar ahaan degmada jowhar iyo mahadaay iyo hiriir shabeelloo dhan in la iskaashto sidii buqdan loo xiri lahay iyo buqaha kaloo ka baxay degmooyinka kaleentaba sidii loo xiri lahay in loo wada istaago haddii la yara ganacsato maamul iyo dhammaan shicibba inaan u wada istaagno waddooyinka ay biyaha gooyeen kuwooda ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah jidka aada garoonka diyaaradaha ee jowhar iyo kan isku xira muqdisho iyo jowhar kaas oo muhiim u ah ganacsiga suuqyada magaalada taasi ayaa keentay in sicirka maciishada quuturdaruuriga uu sare u kaco waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar oo inooga waramay xaaladda suuqa marka waagii hore ganacsiga waxaa iskaga jiray haafkii doorkii oo briiskoo kaleeta waxaa la gedi jiray labaatan iyo lix doolar hadda labaatan sideed doolar oo maraya burkoo kaleeta waxaa la gedi jiray labaatan iyo laba doolar haddana labaatan iyo sideed doolar oo maraya sokortoo kaleeta ebel waxaa la gedi jiray labaatan iyo toddoba labaatan iyo sideed hadda soddon iyo afaray maraysaa iyadaaba kor aan la ka kacday saliidoo kaleeta ebel waxaa la gedi jiray labaatan doolar haddana afar iyo labaatan doolar ay maraysaa waxaana ka hoosgareeyey webigii biyihii webigii ka baxay magaaladana ganacsi hore ma ka jiro oo way xirxiran tahay afarta qablo biyaha ku wareegsan meel ka furan ma lahan marka ganacsiga waa iska galabgalab tan kale waxaan ka codsanaynaa maamulka hirshabelle ka codsanaynaa inay wadooyinka wadooyinka isku xira jowhar iyo mataqaanaa iyo xamar inay naga adkeeyaan wax naga qabtaan sidoo kale webigo kaleeto marka uu qorxeedkoo kale wuxuu sameeyaa dhimitaan uu sameeyaa inay naga carro buuraan webigana naga adkeeyaan webiga shabeelle ayaa sanadihii dhowaa marna heerka biyihiisu ay ahaayeen kuwo aad u sarreeya oo sababa fatahaado marna gebi ahaanba gurayay aqoon-yahanada ku xeeldheer arrimaha bey-ada ayaa sheegay in weli aysan hayn daraasad lagu kalsoonaan karo oo sharaxaysa intaasi ay keentay biyo-xireenno ay suurtagal tahay in laga sameeyey etoobiya ama inay tahay sababo la xiriira isbeddelka cimilada dunida laakiin xeeldheerayaasha beeraha iyo dadka aqoonta u leh webiga ee ku nool shabeellaha dhexe ayaa isku raacay in fatahaadda webiga mar walba lagu yarayn karo biyo-xireenka deegaanka sabuun iyo kaydka biyaha xawaadley kuwaas oo muddo soddon sano ah aanan helin wax dayactir ah wasiirkii hore ee beeraha soomaaliya cabdi maxamed baafo oo ka mid ah xeeldheerayaasha arrimaha beeraha ee soomaaliya ayaa v o eeda u sheegay in xalka ugu muhiimsan ee looga hortegi karo fatahaadda ay tahay in la helo dayactirka biyo-xireenadii webiga shabeelle saad aada ula socoto biyaha kan waxaa markii saan oo kaleeta ay xoog ku yimaadaan oo webiguu soo buuxsamo waxaa loogu talagalay in lagu leexiyo berigii dowladdii ay jirtay maxaanku rahdaa burburka ka hor kaydka biyaha ee xawaadle baa lagu leexin jiray halkaasaa lagu keedin jiray hadhowta markii webigu hoos u dhaco ayaa biyaha haddana dib loogu soo celin jiray saaad og tahay kanaalkii kiinaye meesha iyo kii kasoo bixinaya iyo dhulkii weynaa oo biyaha lagu keedinaya intaba soddonkaa sano waxba lagama qaban waana ay burbureen waxaan rajeynaynaa marka in insha allah sanadkan marka laga baxo watiga jilaalka ama goorta wax laga qabto way dhinacaas webigay wixii u baahan insha allah waxaan rajeynaynaa in loo soo jeesto oo wax laga qaba mar si kastaba ha ahaatee khubarada arrimaha beycada iyo aqoonyahanka darsa fatahaadaha ayaa rumaysan in haddii aanan fatahaadani si deg deg ah wax looga qaban ay keeni karto masiibo bani'aadanimo oo baaxad weyn
mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya